marka horta waxaan leeyahay sanad wanaagsan dadada islaamka meel kastay joogaan dadka muslimka waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacala sanad barwaaqaa noga dhigo sanad nabadgelya se ilaahay subxaana watacala uu dhibaato ka saaro dadka muslimiinta t v ka soo baxay dhibban ku xiran iyo ku cadowhaysay ku xanuunsan yahay waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacala ilahay caafimaad haa siiyo xiriir ilaahay ka saaro intaa ka bacdi waxa weeye waxaan maanta ilaahay mahad ugu mahadnaqaynaa subxaana watacaala arrin baryahan la socotay oo aheyd inaynu dalkeena wixii qabyo ah aan ka wada tashano oo dawladduna ay ka maqanaysaa ay ka ay ka shakiray inay maanta inoo soo aftirmiso saa ogtihiin baa qoladii madasha odayaashii doodii qaran ay wadeen oo ah dood wax lagu toosinayo oo wixii naga qabyo ah aynu ka wada arrinsanayno oo distoria ayay nagu soo wareysay labada xusbi haddii labada xusbi ee nahayna waanu ku aqbalnay leanna waxa weeye waxa la wixii hooyada u dana ayaa ilmahana u dana markaa waxa weeye danta guud ayaa inoo wada dana waxay nagu soo socota hawl weyn oo ah ay tahay magaranaysaay doorashooyinkii oo u baahan intaan doorashada la gelin in wixii qabyo ah aynu waxaan isla wada ognahay aynu ka yeelno talo midaysan ka soo baxdo si ay doorasho wanaagsan oo muran gelin nagu dhacdo hawl badan oo qabyo oo kale inoo taalla in laga wada sheekaysto laga wada tashado ayaa horta ko weeye marka maanta waxaanu annaguna haan ku dhawaaqna haddaan u cidnahay lixdii qof ee annaguna aanu guddida qaabaqaabada dooda qaran national dialog naga qeybgeli laheyd la sameyn laheyd xisbiga udub wadani guddidiisa waxa weeye anaga guddida faadime saciid ibraahim yaa kowa xildhibaan maxamed saara qabiile laba cabdinaasir yuusuf iro saddex afar waxa weeye maxamed axmed maxamed diiriye shan waxa weeye aadan cali yunis lix waxa weeye maxamed mahdi buuda waa lixdaas weeye markaasuu maasaxay waxa weye waa maxamed diriyaan marka waxa weeye way naga dhantay anaguna waxaan jecelahay saa ugu dhaxsaa badan in la qabto haddaya madasha dood qarmeedka ama confessionka wixii dukumena waan isiin doonaa ajendihiisa iyo siduu soo bilaabmay waan isiin doonaa waxaana isku samayn doonaa insha allahu tacaala wixii electrona waan idin soo diri doonaa waxa weeye waa arrin loo baahan yahay kulmiya lagu xumayn maayo dawladda lagu xumayn maayo cidna lagu xumayn maayo waa tala aanu tashanayno oo qodobada taagan ee u baahan in laga wada tashado aan doonay inaynu kasoo saarno tusaalooyin iyo magaranaysaay recommendations insha allahu tacaala shirka inoo qabto dibadda waa laga iman doonaa xukuumadda waa lagu casuumayaa kulmiya waa lagu casuumayaa odayaasha waa lagu casuumayaa waxaa loo aqoonsaa madal loo wada dhan yahay oo markaa maskaxda la shiiriyo maxaaynu hortaagan maxaynu qabsanay maxaynu yeelnaa tala ka soo baxaysa wax kaloo xumaana kasoo baxi mayso saasa weeye talaada waxaan jecelnahay inaan in yar ku daro waxa weeye waxaan ku daray sanadka maanta waa maqasheen xoolaheenii inaad ka maqasheen dekadii balbal intaasaa sanadka kaga dhooftay waa la qarinaya xooli way naga leexdeen waxaa naga leexday waxa weeye cashuurtii laga dooday ee la diiday in laga daayo xooli boosaasay qabteen waa markii u horreysay ee xaj xoola diriyo ee xoole nagu baariyaan oo dadkii iibsaday maanta meel ay geeyeen la-yihiin dhibaatada waxaa keentay cashuurtii la kudayay maadaama mar xoolihii maanta lagula beratamayo oo ay boosaas kula beratamayso oo xamar kula beratamayso oo jabuuti kula beratamayso inaad xoolihii aada soo dhawaysataa weeye si xoolihii sidii ay berbere ahaan jirtay ay soo nuugto xoolaha hoonka o dhan laakiin haddaad cirka geysa cashuurtii dee waxaa haysaan dadkii meelo kale habeenkiisaaka soo baxaysa boosaasooda kusii xoole ka baxaya ina waa kuwaas cadcaawa ha sheegeen inta sanarkeena ka baxday ma sheegaya talabaad waxaan sheegayaan jeclaan sheego wadamada saaxiibnimadooda waxay ku dhisan tahay iyo siyaasadooda heer heer heer heer dawladeed kila kaashana waxaan nahay saaxiib waan degan badan leenahay siyaasadaan ku wada soconaa waa inay noqoto siyaasad labada ka dhexaysa dowlad goboleedka soomaalida iyo somalilan shaksiyaad saaxiib amba qaar ban xamar kala saaxiiba qaar ban shar maaha saaxiibnaa shaksiyaadka ah inta shaksiyaad inoo yimaadaan in la siiyo cofry ilaahay wasiirheebad waa la casuumay dadkeena lagu dhibo lagu dhibo suuraha shanaad meesha ma qaban karayso dadkeena haddaa imaka si jigjiga inta ku xidan inta ku xidhan reer somaliland ee haween leh ee odayaal leh dhalinyaro leh ciidda ka badan marka marka laba saddex noo saaxiibiyada i yimaadaan orkoorsalka ka yimaadaan micnihiisu maaha yani xiriir baanu samey waxbaanu kala sexin maaha waa saaxiibka u yimi xaqna waa la isku leeyay dadku waa ehel in la isku yimaado marka waxaan leenahay dawladda kilaka shanaad waa in lala shaqeysa iyo dawladda etoobiyaba inaga dadkooda ma dhibno waa aragteen baaxmishada wuu iska yimaadaa inaga baaxmishadiinu kootarobamba ku galaa dadkeenu kootarobamba ku galaa waa lagu baadhaa dhexdaa lagu baadhaa hablehina waa lagu faraxumeeyaa iyo lagaga danta iyada leedahay lagaga faa'iidsanayo oon la ixtiraamin marka waxaan leenahay waa inaynu dawladeenu ay dawladda sanadka shanaad dad walaaleyn nahay dad isdaalay baan nahay dad wadadega baan nahay inaynu siyaasad lagu wada shaqeeyo oo labada dhinac la iskugu gudbo oo la isla ogyahay oo qofka uu xor ku tago uu kuna yimaado si ugu imaan reer etoobiya inaynu dadkanu tagaan baa weye oo laga daayaa saaxiibnimada shaksiga ku xidhan shaksiyaad ku xidhan taa laba qof ee udhexaysa laakiin waa inay jirtaa saaxiibnimo iyo heshiis udhexeeya labada administration ee alaala isku dhow oyna yimaado taasna waa ayaga caynkaas waa mahadsantihiin